huna waa iyada
kulan wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka aqoonkaal oo ah toddobaadle xilligan oo kale ka baxa raadiyaha himilo waa mid ka gaara barnaamijyada kale ee raadiyaha waxa uu kaabo u yahay waxbarashada annaga oo kusoo bandhigna taba lagu kubcinayo garaadka inta jecel waxbarashada waxaan u tilmaamnaa halka ay ka jirto waddada lagu baraaray ee tacliinta annaga oo toddobaad weliba ku marti qaadna mid laba amaba saddex ka mid ah jaalka waxbarashada toddobaadkanna waxaan idiin haynaa ee ilaahay mahad iskale oo ii suurtageliyey inaan kaalinta kuwaad ka galay ee ardaydii dhammaan shan kun ku dhowaad ardayna kasoo muuqatay gashana kaalinta saddexaad u gashana gabdhaha soomaaliyeed kaalinta koowaad
waa ardaydii kaalmaha hore kaga soo baxay imtixaankii shahaadiga ahaa ee fasalka labiyo tobnaad ee natiijadiisa la shaaciyey toddobaadkan waxaa inoo raaci doona falaqayn kooban oo aan ku samayn doono isbeddelka jira barnaamijka waxaa idiin soo saartay halkanna idinkaga tibinaysa anigoo sacdiya nuur ah ibraahim calina waa uu farsameynayaa iyo soo dhowaada saaxiibayaal hagaag wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka ayaa shaacisay toddobaadka natiijada imtixaankii shahaadiga ahaa fasalka labiyo tobnaad ee dugsiga sare ee la qaaday dhammaadkii bishii meey ee sanadkan laba kun labayo labaatan imtixaanka oo lagu qaaday toban maado waxaa u fadhiistay saddex iyo soddon kun afar boqol sideed iyo lixdan arday oo in ka badan kala barar ay ahaayeen wiilal balse waxaa gudbay labiyo soddon kun saddex boqol shan iyo labaatan arday halka kun boqol saddex iyo afartan kale oo u dhiganta saddex boqolkiibana ay hareen marka laga yimaado ardayda gudubtay waxaa jira in ka mid ah oo inta gudbay haddana kusoo baxay kaalmaha ugu horeeya waxaa ka mid ah khaalid cabdilaahi oo kaalinta koowaad u galay in ka badan labiyo soddonka kun ee arday ee baastay dareenkiisa ayaan weydiinay iyo waxaay uga dhigan tahay guushaasi wallaahi dareenkayga lama soo koobi karo aada u faraxsana alxamdulilah ee ilaahay mahad iskale oo ii suurtageliyey inaan kaalinta galo oo aan noqdo ardaygii ugu kaalinta kuwaad ka galay ee ardaydii dhammaan ka galaysay soomaaliya oo dhan soddon iyo soddon iyo shan kun oo arday ku dhowaada arday ii galeen inaa kaalinta kuwaad kasoo muuqato waa waxa oo caadiheen oo aad u adag marka aada ugu faraxsanahay alla ka sokow waxaa ii suurtageliya isleeyahay dadaal ay igu bixiyeen waalidkayga iyo macallimiintayda iyo midda aanay bixiyey oo dhankayga ka imaanayay inaa iswado oo markasta aa ku hamiye meel meel ka sarayso oo kaalinta kuwaad aa higsado anoonan higsanayn tobankaas kaalin kasoo muuqo iyan u jirin oo keliya ii cabirnayd inaa kaalinta kuwaad galo xadiiska nebiga sal ly slam wuxuu ahaa haddaa ilaahay wax weydiisanaysaan firdooso weydiista janna ilaahay weydiisanine jannada midda ugu saraysa firdooso weydiista marka sidaas darteed ani waxaa markaa ilaahay baryaya ducaysanayay waxaan idaysan jiray markasta inaan kaalinta galo kaalinta koowaad weliba kasoo muuqdo wallaahi maalintii ugu dambeysay ee fasalkan iyo maanta dareenkaa dareemayo waa laba dareem oo kala duwan maalintaas cabsina way igu jirtay dhan kaleetana rajo waa ka dareemayay imtixaanaa geli doontaa imtixaan dowlad waaye last year waaye dad badanaa kugu tashanayo oo ku dhahayo buundo hebel buundadu keeni doonaa hebel maadaama iskoolka ahaa iskoolka markaa joogana arday kaalin gala ahaa dhammaan baresharkaasoo dhan fuulayay dhan kaleetan rajo kaleetan waa ka dareemaya oo waxaa isdhahay haddaad dadaashay intaasaa dadaashay dacooyinna ay kugu garab socdaan waa gaari kartaa marka maalintii ugu dambeysay fasalkan iyo maantay laba dareenaa kala dareemaya maantay waxaa fasalkan imaanayaa anoo faraxsan oo rajadii aa lahaa haminaya oo gaaray rajadii aa haminaya gaaray maalintii ugu dambaysaa meeshaan ka baxayana nin meel u socdo imtixaan u socdo oo wax badan hortaagan yihiin oo qaabka imtixaanka loo galay iyo waxyaabahaas dhan oo aan wax ka hiin ahaa marka aad ugu faraxsanaa maanta inaan fasalkan kusoo laabto anoo oo guushii keenay waxbarashada waxaa rabaa inaan ka gaaro insha allah heerka ugu sareeyo oo qof gaari karo uu fildigaa bartan waxaa rabaa inaa qof khabiira oo looga takhasuso oo keliya markii loo fildigaas iyo master ama meeshaas ka haysto in keliya farta lagu soo tilmaamo insha allahu tacaala tobanka arday ee ugu horeeya natiijada imtixaankii shahaadiga ahaa ee dugsiga sare afar ka mid ah waa gabdho kuwaasi oo badankood ka qalinjabiyey dugsiyada ku yaala gobolka banaadir waxaa ka mid ah faadumo ibraahim cabdilaahi oo kaalinta koowaad u gashay dhammaan hablihii imtixaanka ka qayb galay waxay nala wadaagaysaa sida ay ugu suura gashay guushan Een, socdaalkayga waxbarasho intii aan arday aan ardayeed ka ahaa iskuulkan dadaalo badan waan soo sameyn jiray iyadoo ah imtixaan qaran aysan ahayn imtixaan qaran ahba labadaba dadaal waa soo sameyn jiray sababtoo ah een, imtixaan keliya wax looma barto waxaa wax loo bartaa in naftaada wax loo qabsado farxad aad u weyn baan dareemay ilaahay aa u mahadnaqaa taasne guul guulaha ka mid ah aan ri- aan ku riyoonayay inaan maanta aan helay dadaalkii aan soo samayn jirane meer dharkiisa maanta ugu yaalo cabsi aad u dareemi way- way jirta iyadoo qalqal ka- ah, uu ka jiro imtixaankii oo la dhahaayo waa la galaa ama lama galaayo qalqal uu ka jiro gelitaanka imtixaanka saas ay tahana dadaal aan sameynayay aan ku dadaalayay sidii aan kaalin ku geli lahaa aan ku dadaalayay taasna maanta ay ii suurto gashay aad iyo aad ay ugu farxeen sababtoo ah gabartoodii sharfaneyd aa maanta kasoo muuqatay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare soddon iyo shan kun ku dhawaad ardayna kasoo muuqatay gashana kaalinta saddexaad u gashana gabdhaha soomaaliyeed kaalinta koowaad shukri faarax ibraahim ka sokow in ay ku soo baxday kaalinta afraad ee tobanka arday ee ugu horeysa waxay sidoo kale noqotay qofka ugu darajada sarreeya marka loo fiiriyo ardaydii maamul goboleedyada ee imtixaanka ka qaybgalay taleefanka ayaan kula hadlay anigu oo weydiiyey waxa u suurageliyey in ay ku soo baxdo kaalintaasi maasha allah aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan kamid noqdo tobanka arday ugu horeysa imtixaanka qaranka waxaa aad iyo aad ugu mahadcelina allah subxaana watacaala ay suurtageliyay inaan kamid noqdo Ta- marka xigtana waalidiinteyda iyo macalimiinteyda oo juhdi badan ay soo bixiyey maasha allah aad iyo aad baan ugu faraxsanahay heerka aan joogo maanta inaan soo gaaro
shukriyey waxaa dadka qaar ay isweydiin karaan sidee shukri halkan kusoo gaartay dadaal intee la eg ayaad bixisay maasha allah dadaal bismillah intaa dadaali kara waa dadaale alxamdulilah aad baan ugu faraxsanahay adii maasha allah dadaalkeyga lama soo koobi karo marka ko nafsadeyda inaa alla subxaana watacaala ku xirnaa oo dadaalkeyga sii laga jawaari jiray marka ma- marka xigtana macalimiinta ayaa dadaal dheer nasiin jiray ma marka qaar xataa bisha bi- bilaha sanka xataa iskuulka dhexdiisa baan ku afuri jirnay adinkoo wax baranaya ha imtixaano macalimiinta markii maadooyinka m- marka la dhameeyo maadooyinka marka- eh, maado walba jabtar jabtar baa imtixaan noola qaadi jiray mararka qaar xataa in waqti nagu dhamaado baa biyaha ceelka isaga afuri jirnaa
ee marka aad fiiriso bal ardaydaada kale ee imtixaanka kula gashay kuwii iskoolka kula dhiganayay waalidiintaadii guushaada sidee usoo dhaweeyeen
maasha allah si aad iyo aad weyn bay soo dhaweeyeen alxamdulilah Mm, mhm. Ee, dadaalkaas iyo juhdigaas kadib hadda waa aad qalin jebisay dugsigii sare maxaa kuu xiga oo qorsho ah inaa inaa jaamacad galo oo si loo jibaaro dadaalkeyga Mhm. jaamacadda maxaad jeceshaha inaad ka barato
medicina surgery daaweyntii qaliinka
ayaad bara doontaa ha insha allah
Mhm. maxaad ku leedahay ardayda kale ee adiga kaa dambeeya ee sanadka xiga imtixaanka dugsiga sare u fadhiisan doona
maasha allah ardada kale waxaa kula talinaha inay waxbarashadooda inay dadaal dheeri ku bixiyaan alla subxaana watacaala ay ku xirmaan aynan is-dhiganin ee naftooda tarbiyayaan
أقوم raadiyaha himilo f m boqol laba dhibic shan megahartis ayaad naga maqlaysaan waxaanu ku guda jirnaa barnaamijka aqoon kaal oo ah toddobaadle xilligan oo kale ka baxa raadiyaha shan iyo sagaashan dhibic afar boqolkiiba ardayda ka baxday sana dugsiyeedkii tegay ee laba kun koob iyo labaatan laba kun laba iyo labaatan dugsiyada gobolka banaadir ee ka qaybgalay imtixaankii dugsiga sare ee wasaaradda waxbarashada waa ay gudbeen taasi oo noqonaysa tiro ka badan midii labadii xilli ee ka horeeyey baasay haddaba maxaa farqiga oo u dhexeeya natiijada la shaaciyey iyo kuwii ka horeeyeyba in sagaashan iyo toddoba boqolkiiba ardaydii ka qayb gashay imtixaankii dugsiga sare ay baasaan maxay ka dhigan tahay weydiimahaas iyo kuwo kale ayaan hordhignay doctor shaafici shariif maxamed oo madax ka ah ururka cilmibaarayaasha soomaaliyeed soo dhaweyn kadib waxaan weydiiyey bal sida ay u arkaan natiijada la shaaciyey Een, ah, dabcan waxaa soo baxday natiijadii dugsiga sare ee imtixaanka Een, marka waa ay ka duwaneeday sanadkii hore marka guud ahaan een, waxaan u arkaa inay ahayd sanad een, u fiican een, ardayda soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda dugsiga sare ka qalin jebinayo Een, natiijadii soo baxdana waxay muujinaysaa mid aada ugu duwan een, labadii sano ama saddexdii sano ee lasoo dhaafay marka waa natiijo een, waalidiin badan arday badan macalimiin iyo maamul yani xataa wasaaradda naftarkeeda aada u soo dhaweysay marka waxay ahayd natiijo aada u fiican marka natiijadu waxa ay muujinaysaa in ardayda ay heleen dhibco fiican na taasina waxay yareyn kartaa in ay yaraadaan ardaydii jaaniska u weyn jiray in ay ku biiraan jaamacadaha waxaan ognahay labadii sano ama saddexdii sano lasoo dhaafay in arday badan ay fursado u waayeen inay ku biiraan jaamacadaha sabab la xiriirta darajadooda aada u hooseysa marka waa mid si fiican loo soo dhaweeyo waana ku faraxsannahay haddii aan nahay urka cilmibaaraasha soomaaliyeed bal haddii aad fiiriso farqiga iyo dhinacyada uu ka jiro marka la barbar dhigo natiijada hadda soo baxday iyo natiijooyinka kuwii hore dabcan aan cilmibaarisada ka sameynay waxaan ognahay natiijooyinkii hore in ay ka dhasheen marka qaarkood buuq iyo maxaa la dhahaa in lays eedeeyo maxaa la gobolka banaadir oo kale ardayda boqolkiiba shan iyo labaatan inay dhacaan in maxaa la dhahaa iskuuladii iyo maamuladii ay xataa heer la gaaray in la sameeyo iskuullada midooda dugsida gobolka banaadir taas oo ka dhalatay natiijooyinkii aan la mahadin ee kasoo baxday labadii sane hore ee lasoo dhaafay marka waxay aheeday isbedelkii labadii sano ee lasoo dhaafay natiijooyinka soo baxay midda hadda soo baxday aada ayay ugu duwan tahay marka waxaa jiro isbedel weyn oo xagga dhibcaha ah waxaa jiro isbedel weyn oo xagga dadka ardayda ku baasay xataa waxaan ognahay sanadihii hore in sanadka hadda ugu dambeeyey labada kun labaatanka iyo labada kun labaatan iyo kowda daraasadii soo baxay natiijooyinkii waxay muujinayeen in basratka xataa uu ka yaraa boqolkiiba lixdan haddana waxaa muuqato boqolkiiba toddobaatan ku dhawaad inay ardayda baasreedkooda uu gaarsiisan yahay marka inahaas dhibca haddii ahaan laheeday tirada baastay iyo isqaqabsigii ka dhacay labadaas sano oo haddana aan dhicin marka inahaas ayaa aan dhihi karaa waxyaabaha ugu waaweyn ee labada labada cilmibaaris ama labada natiijo ee lagu ogaan karo iyo wixii aan hore u sameynay hadda wax ka duwan ayaa soo baxay sanadkan
in ay baasaan toddobaatan iyo saddex boqolkiiba ardaydii imtixaanka ka qayb gashay maxay ka dhigan tahay in ay baasaan boqolkiiba sagaashan iyo toddobo waxay ka dhigan tahay in isbedelkii iyo casharadii laga bartay labadii sano ee lasoo dhaafay iyo dadaalo badan oo ay muujiyeen maamulada iskuullada macalimiinta ardayda laftooda oo ogaaday in mustaqbalkooda uu ku xiran yahay dugsiga sare natiijada kasoo baxdo inahaasoo isu tegay waxay waxay dhalisay aan dhihi karaa in boqolkiiba sagaashan iyo todoba baaska uu noqdo dabcan waxaa la yidhaahdaa hadaan guuldarada cashir laga baran cashir ma naqato marka waxaa muuqato in ardayda ugu badan ee marka horeba dhici jirtay imtixaanada waxay ugu badnaa wuxuu ahaa gobolka banaadir marka in ayagiina ay dib isugu laabteen la sameeyey dadaalo badan oo waxaa dareemi kartaa xataa wacyigelin badan in laga sameeyey iskuuladii in ay ka qayb qaateen dadka bulshada indhaha u ah ee magaalada muqdisho jooga haddii ahaan lahayn aqoon-yahanadii haddii ahaan lahayn dadka waxgaradka indha bulshada inay dhammaantood u istaageen arrintan qayb ka ahaayeen kun boqol afartan iyo saddex kale oo u dhiganta saddex boqolkiiba ardayda guud ee imtixaan ka qayb gashay ayaa dhacay taana fasiraad nooceeya ayaa yeelan kartaa dabcan marka aa fiiriso in boqolkiiba ama xalaa kun boqol afartan iyo saddex ay imtixaanka ay ku dhacaan marka loo fiirsho sanadii lasoo dhaafay oo laga yaabay sideed kun todoba kun oo arday ay dhaceysay marka inay dhacdo kun arday waa wax macquul ah maxaa yeelay ku dhowaad soddon iyo shan kun oo arday haddii ay kun ka dhacdo waa macquul maxaa yeelay mid dabcan suurtagal ma naqan karto in boqolkiiba boqol ardayda dhan ay wada baasaan boqolkiiba boqolna ardayda dhan ay wada dhacaan labada dhinacba micnaha waa waxyaabo aanan marka wax la cabirayo aan cabirka caqliga caadiga aan ku shaqeyn karin marka in hadda ay baasaan ama ay ku dhacaan kun arday ku dhowaad waxay ka dhigan tahay in dabcan dhicistii ay hoos u dhacday boqolkiiba maxaa yeel marka todoba kun oo arday ee kun ka dhacda waa dareemi kartaa micnaha tirada aadka percentage aada u badan ayaa badbaaday sanadkan marka waa wax la filan karay kolley inay kun dhacdane waa waa macquul waana kolley waa number la qaadan karo Een, ayagana kolley ma rajeynayo inay waxbarashadii ay ka wada hari doonaan een, weli fursado ayay haystaan waxaa laga yaaba inay dib dambe ay sanadka dambe ay geli karaan een, experience ama khibrad ay ka heleen marka kolley waa waa number macquula in ay kun arday dhacdo oo marka loo fiirsho een, ah, een, soddon iyo afar kun ama soddon iyo sh- saddex kun ku dhowaad arday marka kolley wax aniga ee hadda oo aan dhihi karo waa een, dhibaato weynaa jirto meesha iga muuqato M- dhinaca kale waxaaba ii muuqdo een, horumar laga gaaray imtixaanadii iyo een, ah, dadkii leevalada ardayda ku dhaceysay marka w- kolley isbedel fiican ayaa ka muuqda meeshaas
marka aad fiiriso tirada ugu badan dayda imtixaanka ku dhacay waa kuwa gobolka banaadir ma tirabadnida ardayda gobolka banaadir ayaa sababi karta mise sababo kale ayaa jira in gobolka banaadir uu ka bato een, ardayda gobolada kale een, iyadana waxaa dhihi karnaa marka aad fiiriso een, ardayda ugu badan imtixaanka een, waxay waxaa ugu badan gobolka banaadir Ee, dhinaca kale marka dhicista inay ugu badato waa lagu qasbanaana maxaa yeelay een, marka aad fiiriso imtixaanada waxaa laga yaabaa een, ah, labaatan iyo lix kun ku dhowaad arday inay ka gasho gobolka banaadir ama boqolkiiba toddobaatan ku dhowaad ama boqolkiiba lixdan inay yihiin ardayda gobolka banaadir marka dhicista markii la gaaray inay ka qaataan nambarkaas nambar lamidani waa waxyaabo oo loojiga oo macquuleh marka een, mar waliba oo ay badan yihiin ardayda gobolka banaadir ka- ku matalaysa imtixaanka qaranka een, si lamid ah een, hadhow een, ardayda baastana way ku badnaan doonaan ardayda dhacdana way ku badnaan doonaan hadda markii aad fiiriso een, tobanka arday ee ugu sareyso een, lix ka mid ah oo kale waxaan filaya inay yihiin gobolka banaadir Een, gobolada kalena hal hal ayaa kasoo galay marka een, sababta ay ku naqdeen kuwan lix gobolada kale hal hal ay ku naqdeen maxaa u sababay maxaa yeele marka horeba gobolka banaadir boqolkiiba lixdan in ka badan asaga ayaa ku lahaa ardayda een, imtixaanada gelayso marka labada dhinacba baaska asagaa ugu badnaan doono dhicistana asaa ugu badnaan doono Een, kaalmaha kale waxyaabaha xataa haddii aa xasuusato labada sano hore lasoo dhaafay aadka laisku weydiinaya waxay ahayd sidee ku dhici kartaa in ardayda gobolka banaadir ee xataa kaalmaha ugu horeeyo ay kaga yaraadaan gobolada kale maadaama imtixaanka ayaga ugu badan yihiin marka een, waa wax macquul ah een, inay ayaga hogaamiyaan ay dhicista in dhinaca kale ayaga ay hogaamiyaan baaska inay ayaga hogaamiyaan ardayda ugu horeyso kaalmaha hore gale marka intaba waa waa wax een, la xiriiro tirada marka horeba ay ku matalayay een, imtixaanada guud ee qaranka Mhm. ugu dambeyntii baasidda sarreysa ma loo sababeyn karaa heerka ku-dhicista oo sanadkan laga dhigay konton boqolkiiba ee markaad dhinaca kalena eegto saameyntaasi ma ku yeelan kartaa mustaqbalka waxbarasho ee ardayga ku gudbay tusaale afartan iyo sagaal boqolkiiba Een, dabcan marka laga fiirsho heerka dhicista een, in laga dhigo boqolkiiba konton iyo wixii ka hooseeyo ama boqolkiiba afartan iyo sagaal iyo wixii ka hooseeyo een, caadiyan marka wax horta een, la fiirinayo een, ma jirto een, standard caalami ah oo laisku wada raacsan yahay Een, laga yaabay wadamada qaarkood inay boqolkiiba lixdan iyo wixii ka horeeyo ee ka koreeya ay dhahaan waa dhicist ama ardayga wixii ka badan haddii uu keeno boqolkiiba lixdan oo keliya ayuu baasi karaa Een, halka wadamo kale ay qabaan boqolkiiba konton Een, marka kulley arintan ee, wasaaradda een, haddii ay boqolkiiba konton ay ka dhigtay een, waa wax macquul ah oo loo qaadan karo maxaa yeele mar weliba marka een, wax la cabirayo een, kala bar wixii ka hooseeyo ayaa waxaa loo arki karaa inay dhaceen marka een, ah, inta badan in iskuul jaamacadaha ayaa waxay isticmaalaan ee boqolkiiba lixdan iyo wixii ka badan marka in iskuulada caadiga boqolkiiba konton qofka ka hoos maro uu dhaco in la yiraahdo een, uma arka inay wax dhibaataa keeni karto marka een, taasna ma u maleynayo inay naqon karto een, arinta ka dambeysa in ardayda ay ay ku baasaan ama xadiga baaska uu bato marka guud ahaan een, kolley in laga dhaho boqolkiiba konton ilaa boqolkiiba lixdan een, hadda waxay ku xiran tahay go-aanada wasaaradda ay gaarto laakiin een, kolley xataa haddii la dhaho een, boqolkiiba konton een, meeqa ardayaa ku baasi karta marka marka loo fiirsho een, xadiga hadda baasay boqolkiiba sagaashan iyo todoba aad ayuu u badan yahay marka lababa dhiga sanadada marka waxaa moodaa dadaalo kale oo ardaydii iyo waalidiintii iskuuladii ay sameeyeen inay kabayso oo aysan keliya ahayn in maxaa la lahaa ardayda ladhaho boqolkiiba konton wixii ka hooseeya ayaa dhacay marka aniga uma maleynayo inay taas ay sababta u tahay dhinaca kalena uma maleynayo inay tayadii wax u dhimayso maxaa yeelay xataa markii iskuullada ardayga la joogo haddii macalinka uu toban dhibcood wax ku saxayo ardayga shan dhibcood ka hooseeya keen ayaa dhaco marka manhajkii ama nidaamkii iskuulka ka jiray haddii oo heer qaran la gaarsiiyey iyadana wax dhibaataa ma lahan marka ilama aha inay tayada dhibaato u keeni doonto ilaasbay ku tahay awlaada ku dara dugsiga
wuu mahadsan yahay dhaktar shaafici shariif maxamed oo madax u ah ururka cilmibaarayaasha soomaaliyeed oo inala falaqaynayay natiijada imtixaankii dugsiga sare ee isbuucan la shaaciyey iyo khaalid faadimo iyo shugri oo ka horreeyey oo ka mid ahaa ardaydii tobanka hore kaga soo baxay imtixaankaasi natiijadiisa lagu dhawaaqay guud ahaan waa naga intaa barnaamijka aqoonkaal oo aan idiin soo saaray halkanna idinkaga tibinaya anigoo sacdiya nuur ah ibraahim calino uu inoo farsameynayay kulan dambe toddobaadka xiga haddii uu rabbi qadaro nabadgelyo
intaad ambalayd cilada inigu ka tegi lahaa adduuniya aakhiraba ilays bay ku tahay awlaada ku dara dugsiga